bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warqaco waa kuwada ugu dorkaroon wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaadhigga xukuumadda soomaaliya oo maanta muqdisho kusoo dhoweeyey wasiirka gaashaadhigga dowladda comron gudoomiyaha gobolka banaadir muungaab oo oodan u jeediyey siyaasiyiinta diidan doorashada dadweynaha faahfaahin oo ka soo baxaya dagaal boosaaso ka dhacay qaxootiga soomaalida ee ku jira xerooyinka kenya oo banaanbax dhigay kadib markii la dhimi raashinkii la siin jiray warka dibaddana waxa aad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo ka qoomamaysa weerara ay ka geysatay gudaha khaza qodobadaasi waxay ku soo kordhaha ayaad halka ku dhegaysan doontaan hadduu eeba inuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warkacow waa kuwada ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan isigii faahfaahsan aanu ku bilownay wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaadhigga xukuumadda soomaaliya ayaa maanta muqdisho kusoo dhoweeyey wasiirka gaashaadhigga dalka comros cali cabdiraxmaan ayaa muqdisho kasoo diray wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cali cabdi oo ay weeriyaan saraakiil ka tirsan ciidanka heeganka ah ee afrikada bari ayaa garoonka diyauradaha ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey wasiirka gaashaandhigga ee dalka comoros mudane yuusuf maxamed cali oo ka qayb geli doona shirka heerkiisu sareeyo ee wasiirada gaashaandhigga dalalka ku midaysan ciidamada heeganka ee afrikada bari ee e s f kaasi oo magaalada muqdisho haatan ka socda soo dhoweynta wasiirka kadib waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaana faahfaahiyey soo dhoweynta wasiirka gaashaandhigga dalka comoros wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya mudane cumar cali cabdi wasiirka gaashaandhigga dalka aan walaalaha nahay saaxiibka nahay afrikadana aan ku midaysannahay ee comoros waxaan leenahay soo dhowow waxaad ku soo dhawaataa soomaaliya waxaad ku soo dhawaataa magaalada muqdisho waxaan rajeynaynaa shir socday maalmihii lasoo dhaafay oo technical team ka bilowday kadibna u gudbay taliyayaasha ciidamada oo heer wasiir marayo oo sabtida dhici doono ayuu ka qayb gali doonaa wasiirka waxay noo tahay farxad ummadda soomaaliyeedna waxay u tahay farxad in madaxdii sare iyo afrikada ay joogaan magaalada muqdisho gaar ahaanna shir looga arinsanayo arrimahan east africa stand by force looga hadli doono comoros waa dal aan xiriir ganacsi lahaa jirnay oo islaamnimo iyo afrikanimoba na midaysay sidoo kale waa waxaan ka midaysannahay ilaa saddex urur oo ka mid yahay african union iyo ururka islaamiga iyo east africa stand by force waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in wadahadallada aan yeelan doono iyo kuwa shirarka ah ay u imaadeenba ay noogu dhammaan doonaan sidii maalmihii lasoo dhaafaba ay noogu dhammaadeen wanaagga iyo quruxda iyo ismarxabeynta inay noogu dhammaan doonto waa ku faraxsannahay hadalkayga maanta wuxuu daaran yahay soo dhoweyn oo aan soo dhoweynayno wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dalka comoros waxaan leenahay mar kale iyo mar kale ku soo dhowow magaalada muqdisho dalka soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir muungaab ayaa eedeyn u jeediyey siyaasiyiinta diidan doorashada dadweynaha farxaan maxamed ayaa warkani inuu faahfaahinaya aan ku bilownay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab ayaa waxa uu weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ee diidan doorashada dadweyne ee tooska ah ee qof iyo cod taas oo ay doonayso dowladda soomaaliya inay ka hirgeliso gudaha dalka muddo kadib farxaan maxamed xuseen ayaa faahfaahinaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada xasan maxamed xuseen mungaab oo xalay ka hadlayay munaasabad ka dhacday degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa waxa uu weerar afka ku qaaday siyaasiyiinta diidan doorashada dadweynaha ee haatan ka socota diiwaangelinteeda magaalada caasimada ee muqdisho gudoomiye muungaab ayaa waxa uu sheegay in marnabo shacabka caasimada aan laga leexin karin rabitaankooda isagoona sheegay in siyaasiyiinta haatan ay usoo dhigteen inay shacabka ay maran habaabiyaan sidoo kale waxa uu gudoomiye muungaab sheegay inaysan jirin shacab lagu qasbayo diiwaangelinta dadweynaha wuxuuna fariin adag u diray siyaasiyiinta mucaaradsan arrimaha doorashooyinka bulshadeenna oo aan xakunno inaan wacyigelinno oo dhahno war bulshooyu qaata xaqiinna siyaasadeed ee ah in aad doorataan qofkii aad doonaysaan inay idi xakumto in aad doorataan madaxda idin go-aami doonto guud ahaan masiirka qaranka gaar ahaan masiirkiina marka xaqaas dastuuriga ah ee muwaadin kaste soomaaliya ou leeyahay ayaa annaga ka maamul ahaan doorkeenu wuxuu yahay inaan bulshada ku tartan siino oo aan ku dhiirigelinno labadaas qodob ayaa horta annaga nagaga aadan xafladaha ceynkan ah oo degmooyinka ka dhacayana arrintaas ayay daaran yihiin goobaha ay ka dhacayso doo yacni diiwaangelintuna waxa ammaankeeda sugaaya waa ciidanka booliiska soomaaliyeed ee sharafta leh booliiska gobolka banaadir iyo ciidamadana nabad sugidda qaranka iyo heer gobolba marka maalmahan waxaa soo bata marka waxaa soo batay aan ama aan meelaha ka maqlaayay siyaasiyiin mar walba doonaya in ay maaragtay suurad xumeeyaan howlaha isdiiwaangelinta shacabka ama ay ka bambeeyo sheegaan waxaad lagu leeyahay markaan waa siyaasiyiin dabcan iyo qolo siyaasiyiin u yaal ah oo ayagu biri mataqaanaa mar walba ku howlan inay wixii suura xumeeyaan dad baa la qasbay dad baa sidaa la yeelay dad baa la dilay magaaladan afar milyan ku dhawaadaa ku nool waana amni boqol kiiba boqol laakiin kiisas way ka dhacayaan magaalo afar milyan ku nooshaa kiis wuu ka dhaca caalamkan meel kiis ka dhicin ma jiro laakiin kiiska dhac kastoo dhaco haddii aada isku daydid inaad doorashada iyo isdiiwaangelinta aada u saartid waxaan leenaha waxaan ku leenaha waa beentaa waa beentaa waa beentaa cid la qasbana ma jirto hadhow qof ha ku caasinin siyaasi biri mataqaanaa ilaahay kuu rooyahay mugudbaahoo meel jiifo ama mid siyaasi u yaalaha yowsan ku qaldin waktigana yow kaa luminin kaarkaaga soo qaado maalinka codaynta la gaarana qofkaad adiga rabtid oo siyaasadiisa aad ku qanacsan tahay dooro magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa inta badan ka socda degmooyinkeeda diiwaangelinta dadweynaha iyadoo haatan guddiga doorashooyinka ay sheegeen in dadka isdiiwaangeliya ay ku dhow yihiin hal milyan faahfaahinoo ka soo baxaya dagaal boosaaso ka dhacay dakhaatiir maxamed ayaanoo faahfaahinaya faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa shaqaaqo ka dhacday goob lagu iibiyo qaadka oo ku taalla magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee puntland halkaasi waxaa la sheegay in laba asgari oo ka tirsan ciidanka b s f ta ay tageen kadibna ay ka sameeyeen dhibaato oo aan ilaa iyo iminka aysan faahfaahin warbaahinta ama aysan la wadaagin maamulkaasi puntland waxaa la sheegay halkaa shaqaqadii ka dhacday inuu ku baxay tababare lagu magacaabo maxamed cali jaamac kaasi oo ka mid ahaa ciidanka dabcan ee dowladda puntland ee b m b f ta xogta aanu helayna waxa ay tilmaamaysaa sidoo kale in labadii asgari ee b s f ta ay halkaasi ku dhaawacmeen kadib markii rasaas halkaa ay isku fureen labada dhinac ciidankii soo duulay iyo kuwii kale ee halkaasi ku sugnaa ee goobta qaadka lagu iibiyo joogay boosaaso waxaa soo laalaabtay dhacdada noocan oo kale ah iyadoo dhowaan sidan oo kale lagu dilay asgar kale oo b m b f ta ah qaxootiga soomaalida ee ku jira xerooyinka kenya ayaa banaanbax dhigay kadib markii la dhimi raashinkii la siin jiray farxaan maxamed ayaa mar kale warkan inoo faahfaahinaya qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha dhadhaab ee waddanka kenya ayaa banaanbax dhigay waxayna ka banaanbaxeen kadib markii hay-adda w v ay dhintay cuntooyinkii ay siin jirtay qaxootigaasi shacabka qaxootiga ee xeryaha dhadhaab ku sugan ee soomaalida ayaa waxay maalmihii lasoo dhaafay qaylaan xoogan ay ka dhigayeen warbaahinta iyo gudaha waddankaasi kenya iyagoo sheegay in musuq maasuq lagu sameeyey gargaarkii ay ka heli jireen hay-adda w v ee qaramada midoobe banaanbaxa maanta ay dhigeen ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo wargelin la siiyey qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya in markaasi la dhimi doono cuntooyinkii la siin jiray taasi oo ay hay-adda ku sheegtay in ay jiraan arrimo kale oo ku aadan sidii xal waara loogu heli lahaa qaxootigaasi waa kuwan qaar ka mid ah qaxootiga ku sugan xeryaha dhadhaab oo markaasi warbaahinta la hadlay
ana curyaan baan ahay xarada qaxootigaan joogaa mar horaa imaaday ilaa saacaddan wax mooshinoo noolahay male hadda waxaa laleeya kala faquuqaa jiraa kala faquuq ma doonayno annaga masaakiin baan nahay inay lalalaayo hadday diyaar u yihiin ma ku jirno inay dawladda kenya waxaan baaq ugu diraynaa inayna gacanta qabato curyaamiin baan nahay annaga magacaygu waa yuusuf qorno saalax oo degan jii tirii gaar ahaan dugubey xarada xagadheer ani ninety two yaa nimid waxaan nahay qaxootiga hore dadka waayo arag oo xaaladda qaxootiga la socdaan nahay nin culammana waayo masaajid baa ma'adinkaa waxaa jira sheegi maha qaxootiga maanta baahida haysa weli ma soo marin dadka waa i dhintaan gaaja u dhintaan waxaa intaas dheer annagu waxaana soo gaartay w s d inay kala saarayso qaxootiga oy tiri qaarna kaar baan siina qaarna kaarka waan ka jari soomaalidu waxay tiraa urdu saudi isku gawracan dadkan ama wax wada sii ama ka goosa biyahaan ka naga goos haddii kale waxna wada sii waan diidnay waxaan ahayn macnaha maxaan ku rahdaa inaan qaxootahana ama aad macnaha aad naga tagta waxaan ahayn waan diidnay salaamu calaykum waraxmatullahi uryaanahay wahaba ma haysti inaa kaalmahan raba dawooyinka ma rabno wixii dadka jooga noo imaada inaan nakala nabaaday ayaan rabna haddii nalagala diidana inaan waddankayna nala celiyo xuquuqdeedaan raysanaynaa cidtanaan noo bedelayso adduunkaan noo bedelaayo xuquuqdeedaan rabnaa anaga waxaan leenahay dadka qaxootiga waa mid nabadgelyu ku nool yahay xaaladaasuu ku nool yahay wax dhibaato maanta u dhexaysa ma jirto laakiin nidaamka maanta ay raashinka ku dejinayso hadday ku socoto dhibaataa imaanayso amnidarraa imaanayso mana doonayno group one iyo group four inta u dhexayso annaga qaxootiga inay raashinkana way qaadanayaan haddiina u haynin xaliyaha qaxootiga ha imaanina meeshaa joogtaan jooga hanoo imaanina dhibaatana hanoo keenina waxaa ogolnahay ma laha qaxootiga waa qaxooti waa isku baahi waa isku duruuf waa isku dhibaato sidaa ayadaa u jeeda w f b waxaan kaloo baaq u diri saalax yacquub waa imbiiga annagi faafi iyo imbiiga dhadhaab ee faarax macalin shaqaalaha w f b iyo unsr markay shaqaalaha deegaanka ay daadisa dowladda kenya weli arrintan ma aysan ka hadlin oo ku aadan banaanbaxa ay dhigayaan qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha dhadhaab iyadoo dowladda kenya dhowr mari sheegtay inay xal waara u heli doonto qaxootigaasi halkaa aad naga dhegaysanaysaana waa raydow jowhar markana warka dibadda sidaa lagu soo waramayo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in aada ugu xumaaday uguna naxay weerar shalay oo khamiis ahayd ciidamada israa'iil ay ka geysteen magaalada khaza kaasoo la sheegay in lagu dilay saddex qof oo shacab ahaa qoraal uu soo saaray benyamin netanyahu ayuu ku sheegay aada ugu xun yahay in hoobiyi lagu garaacay halka kiniisad ee katoliga ah ee ku taala magaalada khaza waxaana kiniisadaasi lagu dilay saddex qof oo gabaad ka dhiganayay dhismaha kiniisadaasi sidoo kale wuxuu sheegay inuu aada ugu naxay uguna xun yahay in kiniisadda ay ku dhintaan dad aan waxba galabsan waxa uuna tacsi gaar ah u diray ehelada dadkii ku dhintay weerarka ciidamada israa'iil ay ku qaadeen dhismaha kiniisadda ku taala khaza naf kasta oo go-day iyadoona aan waxba galabsan waa masiibo waxaan murugada la qaybsanaynaa qoysaska dadkii ku dhintay kiniisadda khaza ku taalay ayuu ku yidhi qoraal uu soo saaray ra-iisul wasaaraha israa'iil waa benyamin netanyahu ra-isul wasaaraha israa'iil ayaa caddeeyey in baaritaan lagu sameynayo weerarka ka dhacay kiniisadda ku taala magaalada khaza waxa uuna ballanqaaday in ay ilaalin doonaan dadka reedka ah iyo sidoo kale goobaha lagu cibaadaysto waxaana dad badan la yaab ku noqotay in israa'iil ay ka naxday geeridii saddex qof oo kaniisad lagu dhex dilay halka maalin kasta ay disho boqolaal muslimiin shacab ah oo aan waxba galabsan saaxiibada aan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda cawa na soo gaaray waa naga intaa cidduu warka iyaga istaagana waxaa dib ugu daalacan karana barta aynu facebook ku leenahay radio jowhar sidaas iyo nabadgelyo